zero waad mahadsan tahay afartan qof magacyadooda axmed hurushow xuseen cali cabdirashiid xaaji madoobe iyo awees afartaas qof ninka ugu daa da-da ugu daaweyn soddon iyo todoba soddon iyo todoba waaye kan ugu da-da yarna iisheeg labaatan iyo afarta afartan meelahaas waa la ii sheegay sida wararkaan ku helayno oo ii sheegeen hubaalkan ay ku badan tahay habeenkii ahayd saturday night oo ten b m habeenimo markay ahayd baa dukaanka ku gubtay dukaankana istiisa u gubtay waxyaalaha caddaynaya hadda ani waana hayno hal wiil baa dariishada inuu ka ka boodo isku dayay waa ka boodi waayey wuu qayliyey islaan derisku uu sheegay dukaankaa nagu gubtay halna badbaadiyo uu yidhi islaantii way orday dukaan kale soomaali lahayd habeenkii garaacday si way u maleyen way kufuri waayeen ayagana kama furin oo gobolka eastern cape ee boort elisabeth waaye location layiraa injore waa gartay marka saas waan ku cadaynaynaa dukaankanu saas ku gubtay wax reason kale lahayn oo sidiisa u gubtay stooka ku gubtay waa gartay maxaad ku xaqiijinaysaan xaqiiqdii in dukaanka dabkan asaga uu ka kacay iyo in la gubay marar badan falal noocaas oo kalea dhacay marka oo dad lagu gubay sida la sheegayay ee deegaanada dalka koonfur africa soomaaliba ha ugu badnaadaan marka hadda waxa aad rasmiyan ku xaqiijin kartaan in dukaanka uu laftiisa loo gubtay maxay tahay inta hadda aan kuu sheego kuwa filan oo yarku oo qofka inuu badbaado ugu dhawaa oonu badbaadi waayo dariishad isaga oo dariishad ku aadan uu qayliyay wuxuu yihi dukaankia nagu gubtay halna badbaasho dukaanka halna gubtay halna badbaasho uu yihi naag dariska ayaa kusoo oroday markaasa waxay aaday dukaankeeda soomaali leedahay garaacday dadkaas dukaankaasa ku gubtay halna badbaadiyay tiri marka ayada intaas sheegtay ma waana la wareysay hadeertaan waxay tidhi ninkaasaa saas yidhi oo dukaankaa nagu gubtay halana soo gaaray ninkaas yidhi marka intaas ayaa riisanka ugu weyna riisanka labaad dukaanka meel kale laga galay oo dad kale dab ay ka geysteen oo banaanka laga soo jebiyey ma jirto dadka goob joogaasha ay leeyihiin anigu safaaradu ahaan waxaan wareysanay communitiga mas-uuliyiinka tisanaalkaas joogaan wareysanay waxay noo sheegeen isdoofka ayaa riisankaasi ahaa bani aadan kale ma ahayn siday noo sheegeen labadaasaa ugu muhiimsan waa gartay eheladooda iyo dad u dhow dhow cidaad la kulanteen oo iyaga laftarkooda idin xaqiijiyay dabkan inuu ahaa mid u dhacay si kama ah oo dadkaasi u gubteen safaarada weli waa wadaa isa shalay ahayd ma helan weli ii sheegeen dadkii ehladooda ahaa u dhawaa ma helan laakiin mas-uuliyiinta communitiga halkaas noo qaabilsan ayaa saas noo sheegeen waa gartay marka bal waxaad iga warantaa qoysas miyay lahaayeen afartan qofee soomaalida ah ee meesha ku gubatay dad ehelkooda miyaa jooga meesha xaasasay lahaayeen iyo cidaad baaritaan la sameynaysaan ilaa iyo hadda baaritaanku waa noo socdaa weli dahroy qoysas inay lahaayeen in ehelkooda halkaas joogeen waa noo socotaa laakiin wax haddaan hayno mas-uuliyiinta communitiga halkaas noo joogay oo especially safaarada waxyaalahaas oo kale markay dhacaan la xiriiri jirtay baa la xiriirinay shalay galabtii aa la aatay maqrabkii waqtiga aa la aatay marka reportkaas iyo informationkaas waan heli doonaa cawdii iyo beri subaxii iyo galanka dambe intaasaan heli doonaa laakiin waxaan haddan hayno mas-uuliyiinta halkaas noo qaabilsanaa dadkaasi magacyadoodii da-doodii meeshay ku dhinteen waktiga ay dhinteen intaasaan hadda hayna inta kale riboortka oo saxda hadda kuma sii karto kulligood marka ma halkaas dukaanay wada lahaayeen mase way wada seexanayeen halkaas dukaanay ka wada shaqeynayaan labada afartoodiba shaqaalay ahaayeen qolo kale u shaqeynayeen maya sidaan hayna dukaanka inay lahaayeen oona ka shaqaysanayeen ishil noo sheegay qaar kamid a shaqaal inay ahaayeen aniga ma hubno laakin dukaanku inay ka wada shaqeynayeen ayna lahaayeen waa gartay waddankaasi ee qalalaaso ayaa muddo badan ka jiray oo dadka soo galootiga soomaalidaba ha ugu badnaatee ee lagula kacay dhaca iyo dilalka iyo wixii lamida marka hadda bal hadda xaddigii mushkiladaasi hoos ma u dhacday mase weli sideedi waayo garaaf garaafkii ula ahaan jirtay oo waktiyadan horta bishaan december iyo january baa borobalemada ugu badnaan jirtay sanadkaani haddu dawladda soo afka dadaal badan ay samaysay ogeysiin badan ay samaysay dadkii attention badan la geliyey booliska waa la diyaarshay ilaa iyo hadda wax dhac ah oo sidii hore ahaan jirtay ma jirto labada sana ugu dambeyn way kasii fiicnaayeen kuwii hore dadaalada weli soo africa samaysay ayadoo communitiga soomaaliya ay safaarada iskaashanayaan darteed iyo ii sheeg ilaahay idankiisa oo xaggiisa ii sheeg nicmo kale nooga timaadeen waa waa ayaa marka koowaad alxamdulilah aan leenahay labada sana ugu dambeysay tii hore way dhaatay alxamdulilah